asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa salaanta islaamka shacbiga reer somalilan meel kastaba ha joogo shacbigaa reer somalilan aan salaamayo waxaa ka mid ah kulmiye waxaa ka mid ah ucid waxaa ka mid ah ciidanka faranta jooga waxaa ka mid ah gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba dadka jooga reer somalilan waxaa ka mid a dadka reer somalilan ee naga daawan doona shaashadaha telefishinada ee caalamka meel kastaba jooga waxaan leeyahay ilaahay caadilka ahaa ee ina garansiiyey inaynu la soo noqonno xornimadeennii aynu xamar ku laallay ee aynu imakana ku naalloonayno nabadgelyada horumarka dadnimada ilaahay taa haynagu waariyo ictiraaf haynagu gaadhsiiyo madashan maanta aanu ku soo biirray ama aanu soo gallay xisbiga waddani aniga iyo saaxiibbaday kolligeyskeygii golaha wasiirada ee xukuumaddii udub iyo taageerayaal fara badan waxaan marka hore ka cudur daaranayaa taageerayaasheedii oo gobol walba jooga oo hargayso jooga oo aanaan warka wada gaadhsiin oo canaantu badan doontaan hubo maxaad wax noogu soo sheegi weyday waxaan leeyahay waan idin salaamayaa inta halkan fadhida farna ma aha taageerayaashii ama dadkii aannu isku wacnayna isbarannay ee aannu wada shaqayn jiray gobol walba jooga waxaannu ballan qaadaynaa guddoomiyiga ballan qaaday gobol walba inaannu tagno xaflad ka samayno taageerayaasheedii wixii hadhay taasu waa taageerayaasha intaysi soo xilqaantay ee halkan joogtay ee warku gaadhay waa salaamantihiin inta ay ka buuxsantay kuraasiduu iyo xafladdu waa salaamantihiin waana ka xunnahay haddii dibadda ama laydinku celiyey ama a soo gaadhi weydeen waxaan intaa ku daray waxa weeye soo biirista maanta ama imaatinkaanu nimi xisbigan haddii dadka la eego dadku si kala loo eegaa siciid sul maxamed baa la yidhaha laakiin haddana sawir kalaa la saaraa annaku qolonnimagu maanu soo biirin xisbigan caadifadina namay keenin haddii qolonnimaanu ugu biirayno ama caadifad ugu biirayno markii uu ciidhciidhaye ururka ahaa baanu ku biiranayn xisbigan waxaanu ugu soo biiray axmed cali jire dhowr urur buu sheegay horta aniga xisbigii ugu horreeyey ama ururkii ugu horreeyey ee ilaahay naxariis jannaha siiye maxamed xaaji ibraahim cigaal ku dhawaaqay ee udub ururnaygama horrayn urunaygama dambayn markii imaka la isdhexyaacay ee boqolka urur la samaystayna waa ka fadhiisto waa ogeydeen intaa waxaan is dhahaa caadifad qolonniman ayaanay ku qaadin mid danaysna ayaanu ku qaadin bal waxaad eegtaa hadda halka aad isado hoggaanka dalkan ama madaxnimada dadkan talow yaa gaadhsiin karaa halka ay doonayaan sababtoo a dadkanu gunimu ku soo baxay goboamu ma aha gunimu ka soo baxay koonfur ay dib u gumaysatay oo isticmaalkiina kaga xumaatay gobonnimadeennina taamaho caalamka kamaynu mid noqon uma arko waxa lagu riyaaqayo ee kulmiya matalan ku faano inuu xukunkii galay inuu daararinjiyeeyey inuu gidaar gidaar saaray inuu daamur daamur ku shubay faan uma arko faan waxaan u arkaa ummaddanu weli caalamka kamay mid noqon waa ummad goodoona wixii caalamka dhex geliye ka mid dhigaa wuxu ah waxa la yaalo wixii kale waxba uma aha marka markii aanu eegnay saddexdii xisbi ee soo baxay marka ugu horreeya saddexdii xisbi hore ee labadii kun iyo kowdii labadii soo baxay labadii kun iyo labadii soo baxay udub baa ka hormuudahayd udub hadday ka hormuudahaydna doorashadii dambe may gelin udub khilaaf bay ku hadhay waxaa kaalinteedii soo galay waddani halkaa ayadaa doorashada koowaad ee anigu naftaydaa sugay waxay ahayd dee u cidiyo kulmiyo waanu isniqinay ururadeedii ama xisbiyadeedii horey ahaayeen wax cusubaan ku raacana maan garanayn ee walba de waan gelila haddii aan isleeya gal maxaa soo kordhay intaa intaan daraasada ku samaynaya waddani bay ahayd waddani xisbi ahaan iyo liidarshib ahaan ama hogaamin ahaan intaba markaanu qiyaasnay aniga iyo asxaabtaydu waxaanu isili xisbigii lagaga baxayay gudnimada ee ictiraaf lagu helaya waa xisbigan waxa kalaanu is nidhi liidarkii dadka wada hogaaminaya dhexu noqon karayey waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro dadka dadku intaa waa kaftamaya way isxifaalaynayaa rag badan baa ama dad badan baana cabdilaahi waa nin farxad badan waa nin weji cabdiraxmaan waa nin weji furan waa nin caynkaasa horta farxadda iyo iyo cadhadu goormay cadhadii wanaagsanaatay farxaddii xumaatay arrintaas horta arrin la yaabla weeye soomaaliduna waxay tiraa hadalka kiisa kurul iyo kiisa qabow meel buu isugu tagaa waxaan aada ugu faraxsanaanan xisbiyada mucaaridkaa u cidiyo iyo wadani midna ku canaananayn haddii mucaaradadii kulmiye la bedelay ee ahayd ku jiqsi ee ahayd waxqarxi ee ahayd taayirra gub ee ahayd dibadda iyo gudahaba dalka ka soo xidh intaad xukunka gaadhayso oo loo daayey ayagu inay dalkii wadaan ay hogaamiyaan oon jilaaf loo dhigin oon ku jiqsi laga samayn oo la odhan siday odhan jireen haddaanad cunayn ka ciddee in laga beddelay oo qoladayadii udub ee maalinkan maanta haddee xukunka laga qaadayna maanu ficiltamin oo waa ogtihiin waxaanu u ficiltami weynay laba shay labadaba waa mida waanu nacbayn sidii kulmiya wax odhan jiray markuu mucaaridka ahaa intii lagu bedelo dadnimo iyo isbara oo kulmiyo wakhti la siiyo asaga iyo dadkiisu ay isku bartaan oo haddii kulmiya uu wanaagsanaado oo haddii kulmiya uu wanaagsanaado dee dawlad reer somalilan iyo rag reer somalilan weeyaan sanaadoo wanaagga wadani oo kulmiya hadduu xumaado hoggaankiibuu hayaaye xumaantu wayna soo wada gaadhaysaa marka in la hortubiyeeyo ama laga hortago ama la yidhaahdo qoladan reer galbeedku waxay dhahan biqilka ku gooyiyo biqilkabaa lagu jaro waa ayaan daro oo dee markaa jaanis bay helayaan in la yidhaah noomay kaadin afar sannadood baynu ka aamusnayn ama xisbiyada mucaaridka ha noqoto ama raggayagii hore ay isaryeyn jireen ha noqotee iskuma ciilkaan baynu melin maxaynu uga aamusnay afartaa sannadood bahashan ishaarada la yidhaha ama samaa falaha gabadhida kala hagta saddex calaamadood bay bixisaa waa mid cas iyo mid yalow iyo mid gariina ta casi waxay ku leedahay joog halkaaga taagnow tayalowguna waxay ku leedahay diyaargarow haddaad taagnayd haddaad soconaysana diyaargarow inaad istaagto tagriinkina waxay ku leedahay soco waa fasax afartaa sannadood calaamadii casnayd ayaa kulmiyo mooje xisbiyada kale ku xidhnayd sanadkan maanta tii yalowga ahayd baa baxaysa taa yalowgee baxaysaa waa sanadkii doorashada oo waa taanu annaguna ku nimaanu isidhi bal meelun ku biiro wax ku tara markaa xisbiyada mucaaridka waxaan leeyahay ama wadani ha noqoto ama ucide mar haddii kulmiya afar sannadood talada hayay xumahoodii iyo samahoodiiba waa la garanayaa iska caytan maaha wax iska dhaliil maaha daraasad baa la samaynayaa maxay ku wanaagsanaadeen ninka wanaagga maanta xaqira wanaaggiisa baraa la xaqirayaa waynu sheegaynaa buunbuuninta iyo beenta badan ay ku dareenna waynu ka jaraynaa waxaaynu waxaa kalaynu eegaynaa maxaa dibudhaca yimi ay sameeyeen intii maxaanay maxay ka gaabiyeen ee inay qabtaan ay ahayd waynu eegaynaa waxaynu eegaynaa maxay biiyeen wax badan bay biiyeen xuduud ilaa xuduud wax badan baa baaye maxaa baay wax xisaabtan dadka la wareerin maayo siday wareerin jireene waynu xisaabtamaynaa wanaagoodana halkaasaynu dhigaynaa xumaaha iyo dibudhacana halkaasaynu dhigaynaa kabataa dee la qaadanaya tabataa la qaadanaya markaa haddii aan la yidhaahdo waxba yaan ayaguna aanay shakiyin saaxiibaday saaxiib badan baan kulmiye ku leeyahay siiba xukuumadda waxa weeyaan waa la xisaabtamayaa uun laba shay baa lagu sheegay kulmiye dulqaad yaraan iyo faan faankiina intii badneed waa ka jaraynaa aan jirin intiinana waa idin ogolaanaynaa dulqaadkuna khasab buu idinku noqon doonaayo haddaanoo xanaaqdaa waanu idinka sii dari allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaan ereyada ku darayaa waxa weeye cabdiraxmaan hogaamiyaha xisbiga wadani dhowr iyo tobankii sanooda axsaabtu jireen somalilan annagu kala mabaadi baanu ahayn asaga iyo rag badan oo rabiiciisa ah kala mabaadida aanu ahayna dagaalka siyaasiga mar walba waanu ku wada jiray in badan baanu warmaan la kala baxnay caasha qolonnimo iyo caasha qofnimo midna ma jire calculationka ama xisaabta aanu samaynay ayaanu isku raacnay waxaan leeyahay dadka intaanu isgaranayno min sool ilaa awdal ilaa sanaag dad fara badan baa odhan jiray oo maxaa dee xisbiga ugu biiri weydeen raggiini la garanayay annagana dee aan nooga turjubaa noqoteene maanta waxaan leeyahay reer somalilan xisbigii ku biirre xisbigu xisbi qolo maaha mana noqonayo xisbi qof maaha mana noqonayo ninkaa daayaddaa waa ka madaxa qarshashaci ma jirto nin walba dhinaciisuu ka fadhiisanayaa qolo qolo qolo laga sheeganayaana ma jirto falsafadii ahayd ee kulmiyeyna baray xisbiga reer heblan ha dhaqaaleeyo oo madaxweynaha ha dhisto waata maanta dhibteediina haysataa waxa weeyaan haddii madaxweyne adoo ogolaatay in qola dhisato dee berritaa qola ha yeelatay ha ugu tegin madaxtooyada oo ha cabanin oo ha odhanin reer hebel baa isku xeeray maxay isugu xeeri waayeen dee ayaa ku qarshgarooba adaa siiye imakana waxaan leeyahay beeshaa cabdiraxmaan ka soo jeedo ballan waxaanu ku qaadaynaa in cabdiraxmaan aanaanu ka yeelan dadka la yeelan ee waxaanu leenahay wax ku darsada oo ha ku gawdhinina qoladii hore khaldantay waddadeedii ee imaka khaladkiina hayee nin walaba wax ku darso nin dhinacaha ka fadhiiso garantiina waxaanu idinku siinaynaa in ninkii u baahan afgarasho ama wada hadal ama tafaahum baa lay furay xafiiskaasuu igu imanaya haddii aan la yidhaah anaa wax dhexdhexaadinaya ninkii ninkii far yaryar wax ku fahmana waa ugu qoraya tii waaweyn ninkii ku garanayana waa ugu qorayna markaa way isugu imanaynaa xisbiga wadani waa xisbi qaran xisbi qolo maaha xisbi go maaha ninowna ha ka maagin dadka inta masaalixda eeganaysa ee kulmiye joogta cabdiraxmaan ana uga fasax qaadaya ee intay doorashadu soo dhowaanayso masaariftooda iska eegteen iyo masaalixdooda dadka marka si hawshu soo dhowaato dadku waa inay ka fakiraan dadku waa inay ka fakiraan dhalanteed maaha hanyaraan ma aha gidaar baa gidaar la saaray hanyaraan ma aha macdanteenna inaynu la soo baxnaynu u baahannay inaynu ictiraaflaynu u baahannay in caalamku inoo furmo oo wadda iska daa rafrowdhahoo la kabisayoo aynu tareennadii dhigna ceerigaabo ilaa iyo ilaa iyo hargeysa ilaa iyo berbera ayaa loo baahan yahay habraha habraha shaarica ku iibinaya khudradda tobankan shilin tobankan goore wax lagu kordhiyey ee layidhi waxbaa laydinku qabanayaa waxaan wax lagu qabanaya waa wixii noota meel laxog lagama keenin waa wixii ama laynagu caawinaya ama ay dadkan laga guray islaamaha in wax loogu daro oo dhaqaalo kab la sameeyo oo maciishada hoos loo dhigo ayaynu ayuu hankeennu noqonayaa laakiin hankeennu hadduu noqdo wax yaroo dhalanteeda uu la fil noqdo meel gaadhi mayno kelmadda igu dambaysa hadalkayga waxa weeye ummaddan reer somalilan ee go'aansatay koob iyo sagaashankii inay goonni isu taagto dal xora noqoto wax badan baa ka si ah shacabkaa horta goostay shacab iyo wax badan baa ka si ah goonni istaagiini goonni istaagga in lagu aamino siyaasiga maaha anigana ku dhaqo siyaasiga in lagu aamino maaha sababtoo shacabkaa goostay arrin cabdiraxmaan tuur baa maalintii ahaa madaxweyne markii la yidhi waa la goosanaya wuu ka hor yimi inaga daaya buu yidhi majority is the rule bay noqoto wuxuu ku raacday intii badnayd rag fara badan oo siyaasiyiina oo xamar tegey waanu ducaynayaayo dee wax bulshada inaguma wahayaan oo ayagu way shaqo tageen laakiin siyaasiga aan aaminsanayn somalilan ee haddana somalilan ka dhex shaqaynaya ee somalilan ka madaxa ean ictiraaf aaminsanayn ee sidii makhaayadihii lagu shaqaysan jira un meeshii ka dhigta oo shilmun ka soo saaraya kaa waynu bedelaynaa mid meelina gaadhsiiya baynu dee ka samaynayna waxaan waxaan hadalkayga ku soo ururinaya waxa weeye haddii alla yidhaahdo dee sanadkii doorashaynu ku jiraa waynu diyaar garoobaynaa madaxweynaha khudbad uu maalin dhoweyd jeedinaya aan dhegaysanayay kelmad wanaagsan baa ku jirtay waxay ahayd dhaliisha dhabtaa waa qaadanaynaa dhaliilaha dhabtaa baynu soo ururinaynaa wixii inaku aynu wadani ahaan kaga wanaagsanaanayna kulmiyana waynu soo ururinaynaa wixii ay ku xuyiinna waynu soo ururinaynaa si dhaba ayaa fiilka ama tartanka ama golaha ama madasha loo soo wadagelayaa gidaarada dabadooda laga soo hadli maayo meelo la istaagi maayo dooda baynu gelaynaa dadkaynu dhex maraynaa dhalanteedkii iyo caadifadii udub lagu riday weli dadka qaar aaminsan yihiin dad badanna iminka wax fahmeen waa laga baxayaa waxaan ku soo gebagabaynaya waxa weeye xukuumaddan waxa u hadhay sanad intii la doortay soo sanadun uma hadhin shantan dambe la hadalhayaa waa maxay xukuumadda sanad ba u hadhay sanadkaan soo la shaqayn mayno guddoomiye nabadgelyada soo la ilaalin mayno inaanay nala kufin soo ka ilaalin mayno maalintii dhoweyd niman baa iqabsadoo yidhi maxaa tidhi waan uga waan ka xumaayay ee isqabsiga kulmiye idinkaba idinkamay naxayne waxaan ku yidhi annagu markaanu isqabsanay xukun maanu hayn ucudna markay isqabsatay xukun may hayne laba kooxoodun bay ishayey nimankana xukunkii bay hayaan haddii awrka gurgushay carruurtu kuu saaran tahay ee biyuhu kuu saaran yihiin maqashu kuu saaran yihiin uu buubo soo wax kuma liid adigu oo maanta soo kulmiya inooma raraa sidaanaynu uga nixin burburkooda isqabtigooda sow soomay celinin waxaliyaalo waxay samayn jireen ee shaani la qarxinayo iyo buuq iyo cay so wixii soomay celin dhexdoodii toobta sharkii sharkii soomalilan intaasu ahaa dadkiina iminka nala arag udubna xaal ha la siiyo dadkuna iminka ha tashado soo garan maysid waxa kale meesha yaallaa waxa weeye kulmiye maamaadii baa haysataa maamaadii kulmiye karalow adna iskarow dadkana karow maamaadaasaa haysataa waa inamadeennii waa dadkeenni meel kale kama iman yaanaynu odhan inuun haddii halkaa dee gurigaa dab ka soo ololo gurigaagu kaya uu qabsanayaae yaanaynu odhan iyo war yaan la kala rab inaan kala rabno ayaga horta inaku balandombayna inama jeedaanba imakee ayagana aan kala rabno inakuna aan ka faysegnaano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu